إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda federaalk ayaa saaka weerar ku qaaday qoysas degnaa xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoona halkaasi burburin xoogan ka geysatay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey baay bakool iyo xadbeenaadka dhanka kenya iyo soomaaliya waayeel kenyaan ah ayaa xaaskiisa u dilay soddon shilin oo lacagta kenya ah halka isagana ay dileen dad cadhaysan dab ay ku dhinteen carruur yaryar ayaa ka kacay magaalo ka tirsan kenya ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa booqanaya etoobiya iyo jabuuti isagoona kulamo gaargaar ah la yeelan doona madaxda etoobiya iyo hoggaanka mucaaradka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ku fashilantay siyaasadda iyo dagaalka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa safar shaqo ku tagtay qaybo ka mid ah degmooyinka wilaayada qodobka warkeena dibaddana markab dagaal ayaa ku qalibmay xeeb ku taala dalka iiraan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan dowladda federaalk ayaa saakay weerar ku qaaday qoysas degnaa xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoona halkaasi burbur xoogan ka geysatay cali aadan ayaa faahfaahinaya dowladda federaalka ayaa aroornimadii hore ee saakay weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku dhaqan xaafadda sebiyaano ee degmada hodan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan xaafadda ayaa waxay sheegeen xilligii salaada subax ay xaafadda weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka waxay sheegeen in ay askartu xabad ku fureen dadka ku dhaqan xaafadda taas oo sababtay inay qalqalaan carruurta iyo waayeelada iyagoona halkaasi ka wada burburin ka dhan ah guryaha dadka rayadka ah saaka yuhuud baa guryaheenna nagu soo weeraray ee nooma imaanin dad aan walaalo ku nahay kelimada towxiidka sidaasii waxaa yiri qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda debdemiska saaka annagoo salaada subax ku jirno oo ilaahay baryayno cibaadaysanayna ayaa waxaana loo soo ayaa waxaana lagu soo duulay sidii in yahuud la laynaayo marka waxaan kuu sheegayaa kalimatu laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah dad ay ku taallaa saaka nooma imaanin nooma imaanin dad laa ilaha illa allah maxameda rasuulullah aan ku walaalowna nooma imaanin maanta waxaa noo imaatay yuhuud waxaa noo imaatay yuhuud maanta waxaa noo imaatay yuhuud maanta waxaa noo imaatay yuhuud laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah ilmihii waa qalqaleen xabrihii waa qalqaleen waayeeladii waa qalqaleen laba nin ayaa dhiigkar kusoo booday oo xabad askartu ay ku karogra
maanta u bilowday dagaalka xukunka lagaaga ridana xukunkana allah kaa rido xukunkana allah kaa rido allah kaa rido xasan allah kaa rido aaminna xukunka allah kaa rido xasan xasan sheekh maxamuud allah kaa rido xukunkaaga dhac ilaahay waxaan ka barin inuu xukunkaagu dhaco wasalaamu calaykum meel aan u socono ma laha waa lagu aasi karaa le ma og meeshaan agcagfa inta kaan ugu aasaan ani ciyaarkeed intaa gee ciyaarka ina ciyaarka meel geysto oo qof tugto mal rabo qofna xamar iyo ma joogto qofna shaqo intaa imaaday qaxootaa ku imaaday intaan joogaan shan iyo toban sanaa degana muuqaallo hordhac ah oo halkaasi laga keenay waxay muujinayeen falka burburinta ah ee ay ku dhaqmayaan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale maanta magaalada muqdisho waxaa laga abaabulay dibadbax ka dhan ah dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo iyo weeraro ka fuliyey baay bakool iyo xadbeenaadka dhanka kenya iyo soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan haddaan ku horreyna dhanka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaalo ballaaran ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin goobgudud buurey oo hoostagta magaalada baydhabo halkaasna waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhowaan lagu qaaday xeradaasi weerar cagmarin ah ilaa iyo hadda macda khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu qaaday xalay goobgudud buurey dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar saf ballaaran ah sidoo kale ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada waajid khasaaraha ka dhashay weerarkaasi waa dhaawac laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulkaas sidoo kale waxaa gubatay teendho ay ciidamadaasi ku lahaayeen gudaha saldhigga sidoo kale waxaa gubtay teendhada wixii saanada ahi ku jiray geeska kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerarka lagu qaaday ciidamada Kenya khasaaraha ka dhashay kaasoo ahaa kamiin loo dhigay ciidamadaasi saacadihii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay ciidamo Kenyaan ah oo ku sugnaa inta u dhaxaysa deegaanka Kamboni iyo sariiraha ay xadbeenaadka wilaayada Jubbada Hoose ay la wadaagto dhulka muslimiinta kamiinkaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Kenya halka ay ku dhaawacmeen sideed kale waayeel kenyaan ah ayaa xaaskiisa u dilay soddon shilin oo lacagta kenya ah halka isagana ay dileen dad caraysan warkaasi iyo war kale oo ku saabsan dab ay ku dhinteen carruur yaryar ah oo ka kacay magaalo ka tirsan kenya waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in nin waayeel kenyaan ah uu xaaskiisa u dilay soddon shilin oo lacagta kenya ah xilli faqri baaxad weyn uu ka jiro dalkaas ninkan lixdan jirka ah ayaa waxa uu dilka ka geystay ismaamulka siaya ee gudaha dalka kenya waxaana dilka uu yimid ka gadaal markii uu muran xoogan ka dhashay lacagta soddonka shilin ee kenyaanka ah ninkan ayaa dilka xaaskiisa u adeegsaday middi iyadoo sidoo kale uu dhaawacay wiilkiisa oo afari labaatan sano jir ah dadka deegaanka oo falkan ka carooday ayaa waxa ay ugu dambeen nafta dhaafiyeen gacan ku dhiiglaha arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xaalado dhaqaale xumi ah ay ka taagan yihiin dalka kenya xilli dibadbaxyo xoogan ay ka socdaan dalkaas oo looga soo horjeedo canshuuro xaddhaaf ah oo ay dowladdu soo rogtay sidoo kale dab aad u xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka kacay tuulada ki'ama'ina ee duleedka magaalada inyahururu ee galbeedka laykabiya waxaa sidoo kale dabka uu qabsaday shan guri oo ku yaala tuulada ilaa iyo hadda macda sababta keentay dabka balse goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inuu ka bilowday qolka ay carruurtu jiifeen dadka deegaanka ayaa qolyaha dabdemiska ah waxa ay ku dhaliileen inay kasoo daaheen hawshooda iyagoona goobta yimid saacado badan kadib markii uu dabka geystay khasaare kala duwan ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa booqanaya etoobiya iyo jabuuti isagoona kulamo gaargaar ah la yeelan doona madaxda etoobiya iyo hoggaanka mucaaradka warbixinta warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya war ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in ergeyga u qaabilsan arrimaha geeska afrika ninka lagu magacaabo may kamar uu booqasho rasmiga ku tagi doono dalalka itoobiya iyo jabuuti ee dhaca geeska afrika wuxuu dalka itoobiya kaga qaybgeli doonaa mas-uulkan ameerikaanka ah kulanka labaad ee ururka midooda afrika uu ka yeelanayo colaada dalka itoobiya loona adkeyn lahaa xabad joojinta ka jirta waqooyiga dalkaas maraykanka ayaa xukuumadda uu hogaamiyo abey axmed iyo kooxda t b l f ku dhiirigeliyey marar badan inay gaaraan heshiisyo buuxa oo xagga nabadda ah dalkan uu ku soo noqdo sidii hore laakiin welima muuqato ififaale ka tarjumaysa isku soo dhowaansho dhab ah dhinacyada ayaana mid weliba heegan wuxuu waqti walba ugu jiraa dagaal bilaaban karo marka laga tago arrimaha tigreega wuxuu may kahamar la kulmi doonaa mas-uuliyiinta gobolka amaxaarada iyo oromada isagoo kala hadli doona sidii xal looga heli lahaa colaadda ka taagan labadaasi gobol dalka maraykanka ayuuna horey ugula soo kulmay xubno siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda oromada iyo maxaarada wuxuu sidoo kale dalka jabuuti kaga qaybgeli doonaa ergey gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika kulan halkaasi uga qabsoomi doona ururka iigaad loogana hadlayo xaaladda amni ee mandiqadda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ma bixin tafaasiil dheeri ah oo la xiriira wuxuu salka ku hayo kulanka jabuuti ee arrimaha amniga laakiin waxaa loo badinayaa in looga hadli doono walaaca la xiriira in soomaaliya ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay ka baxaan ciidanka shisheeye ee atmis xilli ay dowladda maraykanka u xusul duubeyso sidii ay xal waara uga gaari lahayd colaadaha dalka itoobiya ayaa si ka duwan waxay horinaysaa xaaladda soomaaliya iyadoo ciidamada ka socda waddamada afrika ku taageeraysa duulaankooda gardarada ah oo ay ku diidan yihiin in soomaaliya laga dhiso dowlad islaamiya ah oo nabad waarta ka dhalisa dalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay siyaasadda iyo dagaalka muxsin xasan xaaji ayaa faahfaahinaya mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa aadeenno kala duwan u jeediyey madaxa dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku dhaliilay arrimo badan xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo habeenkii xalay waraysi siiyey warbaahinta al-furqaan ayaa si guud dowladda federaalka iyo xukuumadda laba sano jirsatay ku eedeeyey in ay ka gaabisay arrimo badan oo ka mid ah arrimihii loo doortay islamarkaana ay horay u ballanqaaday in ay wax ka qaban doonto xildhibaanka ayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba ku eedeeyey in aanay waxba ka qaban dagaalo beeleedyo kusoo laalaabta goobaha ay ka taliyaan halkaasi oo ay cadow midba midka kale daadinta dhiiggiisa u hamuunqaba isku noqdeen qabaa'ilkii walaalaha ahaa cabdisamed macalin ayaa sidoo kale carabaabay in waddada uu qaaday xasan sheekh laba sano ka hor markii la doortay ay ahayd mid khaldan oo ay astaan u tahay fudeed shicaarna u yahay caadifad labadaasi oo fagaaraha dagaalka aan waxba laga faa'iideyn waxaa la yidhaahdaa in laba sannadood ay qaadatana waxa weye wax runtii la dhihi karo dariiq saxa lagu socdaa ma ahan waxaan aaminsannahay inaanay laba sannadood ay tahay ay ku badan tahay kulley kulley waxaan qaabka istraatiijiyada dagaalka loo aaday iyo qaabka loogu talagalay waxaan aaminsannahay inuusan ahayn qaabka saxda ahaa ee lagula dagaalamay ciidamo aada u fara badan oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo badan oo runtii qiimo badan ku dhexle ummadda soomaaliyeed ayaa maxaa la yidhaahdaa ku maqan xildhibaan cabdisamed ayaa sidoo kale buriyey halkudhigyadii xasan sheekh maxamuud waxa uuna tilmaamay in soomaalida marka laga eego dhanka heshiiskeeda la geeyey meel ka shiseysa halkii ay joogtay sloganku waa qurxoon yahay laakiin magacaas qurxoonaa shaqadii la rabay laguma qabanin maantana ma taalo oo digaa hadda ka wada hadlayno qabaailada soomaalida oo isdilaysa oo ka badan waktigii horsay ahaayeen kasii badan xiriirada dibaddana hadda uun dawladaha dariska noo ah laga celinayo dalka iyaga laga celinayo goobaayaan maxaa la yidhaha soomaaliya waan dawlad jooginin baysan xuduudaha isu gudbi jirin maantana waxaa arkaysaa inay damaacinayaan xuduudihii iyo badihii soomaaliya marka waxaan si leeyahay slogankaasi haddii soomaaliya heshiisa dunida la heshiis ah ay imaanayso weli waa dhimantaha kulli hadda ma hayno laba sano oo u buuxsantay kadib doorashadii xasan sheekh waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinaya ee ku aadan waxqabad xumadiisa wilaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa safar shaqo ku tagtay qaybo ka mid ah degmooyinka wilaayada zakariya cumar ayaa ka waramaya safarkan maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe oo uu horkacayo waliga gobolka nuqabada waxgaradka soomaaliyeed iyo kuwa gobolka ayaa waxa ay ku mareen deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona kulamo gaargaar ah la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwana degmooyinka iyo deegaanada ay safarka ku marayeen waxaana safarkan maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe uu deegaanada wilaayada ku soo marayay barbar socday dowraad iyo kulamo wacyigelin ah oo loo sameynayay deegaanada iyo degmooyinka ay safarka ku marayeen wafdigan uu horkacayo waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe naqiib malaaqa biyey axmed oo ah naqiibka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo safarkan ka mid ahaa ayaa ka waramay waxyaabaha ay isla qaateen maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelaha dega deegaanada ay safarka ku soo mareen wafdigan beelahaas iyo wilaayada waxay isla qaateen in ay lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnaha ee cadowgana lala dagaalamo naf iyo maalna lagu bixiyo waxyaabaha cadowga uu wado ee sida soodiimaha oo kalena la baabi'iyo ee cadowga ummaddana xaalufinta dhirtana la joojiyo marka ilaah ayaa ku mahadsan beelihii deganaa walaayada jubbada dhexe iyo waalaga waa isla qaateen intaas marka halkaas ay arrintu noo tahay waxaan walaayada la garab taaganahay naaf iyo maal iyo in aan ku dhaqanno shareecada islaamka intaas kadib waxaa isna safarka wafdigana ka mid ahaa nabadoon ibraahim shaacirul islaam naqiibka guud ee waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah isagoona soo jeediyey tix gabay ah oo dhinacyo kala duwana taabanaysay qur-aanka ilaahay i qoolka nabaga misgafaayan qaacidada islaamkan hoobaliyan olooceyna marbaqalad masheenas walaana niiska qataarinyaa hoolu ku qumuwayti qiyaasrigeeda asqubudu waysan qolo kastamana adii qumaga noojaanka qoron qaar mayleyina qur'aanka ilaahay ii qoolka nabaga qubsano wali liiska qobsadu qiyaas halka shalqaadoytan qiyaamidadliin qobsaday qaala tacaala qaala rasuulullaahi iyo quraa'da ee jamaacajo iyo qiyaaska saxiixiga walanhayn quug ayliin arneeleyin gebagabadii kulankaana safarada shaqo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee ku soo martay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada waxaa ka warbixiyey waliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish wuxuuna ka warbixinayaa qabaa'ilada ay la kulmeen iyo deegaanada ay ka dhaceen kulamadaasi jowladan iyo safarkan aan ku jirno aad wax iga weydiisay haddii aan kaaga waramo waxaan ku jirnay muddo laba asbuuca laba toddobaad ilaahay mahadii dhul fara badan ayaan soo marnay wilaayadii jubbada dhexe markii la dhisay jowlaad hore way jireen oo aan ku soo marnay degmooyinka tanu laakiin waxay kaga duwanayd degmooyin keliya kumaan akeen oo qabaa'ilkii iyo tuulooyinka maraynay dowraad iyo kulamo iyo is-arag ayaa iyay isugu jirtay si guud jowladeennii waxaan ku hormarnay magaalada degmada saakow maxaafadada fadhigeennii ugu horreeyey wuxuu ahaa fadhigii aan u qabanay nuqabadii guud ee gobolka ee aan ku dhisnay ilaahay yaa ku mahadsantaa way inoo suura gashay taasu markay inoo dhammaatay kadib waxaan bilownay jawlaadka aan ku maraynay qabaa'ilka deegaanada iyo deegaan khaasatan tuulooyinka iyo meelaha ka baxsan magaalada waxaan marka hore ku bilownay beesha dabare arabow kadib waxaan ku xijinay beesha culyahan oo aan kula kulannay magaalada salagle sidoo kale beesha abeesguul oo aan kula kulannay naasiriya sidoo kale beesha yantaar oo aan kula kulannay goomir sidoo kale beesha eelaay oo aan kula kulannay magaala jawaarey iyo sidoo kale beesha laysaan oo aan kula kulannay daarusalaam iyo beesha geelidle oo aan kula kulannay barow diile iyo beesha macaliweyne oo hadda gugasheedii aan fadhino soo laabnay deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ayaa waxaa ka dhaca kulamo ay isku arkaan qabaa'ilada dega deegaanadaasi iyo maamulada islaamiga ah kulamadaas oo looga arrinsado arrimo ay ka mid yihiin in beelaha walaalaha ah ay si daris wanaag ah ku wada noolaadaan iyo inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday waddanka soomaaliya halka warkaan aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan markab dagaal ayaa ku qalibmay xeeb ku taala dalka iiraan markab dagaal oo sahan ah ayna leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku qalibmay dekedda koonfurta iyo deegaanka bardarbaas oo ka tirsan dalkaasi xilli dayactir lagu sameynayey iiraan oo shilkan ka hadashay maalintii shalay oo axad ahayd ayaa sheegtay in markabku rogmaday iyadoo la dayactirayo macda goorta uu markabka qalibmay waxayna xukuumadda shiicada ah soo bandhigtay sawiro muujinaya markabka oo rogmaday waxaana la sheegay in dhowr qof dhaawacyo fudud qaba loo qaaday xarumaha caafimaadka warkii idaacadda islaamiga ah alfurqaanna dhegaystayaal waa naga intaa